qabuuli hayr daaciyati ninkii aan daaciyada ahayn aqbalkiisa la aqbalayo min ayri tafsir isagoo tafsilaan aa qowlka isagu waasaxabeeg waa qowlkan xaafid iminka u leeya waa qowlka culimada aqwaashooda u raajaxsan ee asaxa ayuunbuu sheegay laakiin arrinta uu leeyahy waa qariib maxay tahay taa nafteedu waa fil asaxoo khilaaftaa jiro kuwale inaga daayaa jirta culimadii isaga laakiin tafsiir ma gelina wuxuu isagu sheegtay isagoo nin tarjamadii dhiganayeyba inay culimmadu isku waafaqsan tahay ninkan asxaab alahwaa kaba midi haddaanu daaciye ahayn in riwaayadiisa la aqbalo marka waa xagga inaanu khilaaf gelin oo ka dhigay istifaaq ayagu qowlka qariibkii uu yahay sa kale waa masaladu leeya waa asaxbay laakiin waa kan de is nacam nacamta meelaha isdiraag baa loola yimaada laakiin oo kale ay la mid tahay alaktaru intooda badani dee isaga qowl qariibaha aan kuba tirino oo khilaaf baa jira aan ugu tirine culimada intooda badani calىa qabuuli hayri daaciyati waxay ku sugan yihiin ninkii aan daaciye ahayn riwaayadiisa in la aqbalayo laakiin muxuu weliba qayd bu inoo raaciye muhima ilaa in rawaa inuu wariyo uun mooye maa yuqawi wax xoogeynaya bidcatahu bidcadiisaaso fa yuraddu waa la celin calى madhabi mukhtaari qowlka markaa mukhtaarkaa markan ku socono oo muxuu leeyahay tiina qayd bay ku qaydeen laakiin ninku hadduu daaciye lama aqbalayo weeye taa iska meeldhig ee kutubta qaarkood haddii ragga ducaadiya ay dhaceen adugu inta badan bukhaari oo kale iyaba ay sheegaan dee rag ama dee nin iyo laba ducaadda kaba mid oo haddana riwaayo kuba leh inta badan kuwaasi axaadiis usuula kama warino ee waxaa adugu kolley raggaa kaba mid ah cimraan ibnu xibaan nin la yidhaayo khawaarijtii kaba mid ahaa kolley khawaarijtii dadka kale way ka dunaayeen waa niman dhib badan bay ahaayeen muslimiinta aad iyo aad u dhibay nimankaa gaalaynaya dhiigoodii badnaysanaya ayay ahaayeen iyagoo taas haddana culimadii dee may marka la eego aqwaala tagfiirkooda haba yimaadee haddana waa xataa cali bnu abi aalib oo laba dagaalamay oo laaye ayaan gaalaynahayna laakiin maxaa jirtay waxay kaga dunaayeen asxaab alahwaay oo kale waa niman ictiqaadsan bayahay ruuxu dembi kastuu la yimaado inuu ku gaaloobayo marka waxa la yidhaahaba xagga marka leega asxaab alahwaa nimanka ugu run badan bay ahaayeen oo uga dheer kadib iyo waxyaalo marka cimraan ibn xibaan oo kale waa nin ducaadoodii kaba mid ahaayo bal de waa ninkii ammaanay cabdiraxmaan ibni muljib ninkii cali dilay lahaya darbatan min taqiyin ma araada biha dasasra ilahay ka cabsanayo ilah ugu dhawaanayo kaba dhigay dilkii cali oo kaba dhigay oo kale marka haddana laba xadiisu leeyahy waa kuba sugan yahay waa jaanibka aan sheegnay khawaarijtu inay kaba dunayniyo axaadiisan usuul ahayn iyo malaa waxyaalo ee qowlkoodu waxa weeye ninkii daaciyaa riwaayadiisa ayaan la aqbalin ninkii aan daaciyad ahayn baa yimi isagana mutlaq maaha oo lama odhanayo ninku kalo de aanu daaciye ahayn waan aqbalaynaa guud ahaane qeyd buu qaydayo ninkan daaciyadii hadduu xadiidkan uu warinayaa wixii uu qabay daahir ahaan uu xujo u noqonayo uu xoogaynayo shaki baa meeshii iman waaba dhici kartaa inuu dee taasi isagu sumaa meeshii imanaysa inuu xadiidkii aanu sidan ba ahayn isagu sidan u rogay baa meeshii iman oo waxaa dhici karta dee markaasaa daraaddeed wixii ninkaasna madhabtiisan iyo tan xoogeynayey kama qaadanaynoo dee ninkii shiico ahaa een hullaadoodii ahayn kolley shiicaduna curfa salaf markii hore waxay kuwa muctadiliintii waa kaa isagu cali fadila iyo cusmaan kaba fadilaya taas baabay ahaydbe ama wixii intaa dhaafsan hadduu abubakar iyo cumar iyo kaba fadilo waa hullaadoodii baa laguma tirinaye taas oo kale hadduu xadiidka aalubeyd fadligooda uu wariyo oo kale meeshii waxba iman daaciye bayaanu ahaane tuma meeshii iman ee la aqbali maayo ayuu leeyay wax bidcadiisan xoogeynayo tan uu qabo laakiin wixii aan taa ahayn waa laga aqbalaya oo markaa kii aan daaciyad ahaynna qaydkanaa la soconaya inaanu waxaan uu warinayaa daahir ahaan u xoogeynahayn wixii uu qabay mexladisi aanu uxoogeynahayn wabi kan oo ah kii daaciyada aan ahaynna wixii daahirka bidcadiisa xoogeynaya daahir ahaan xoogeynaya in aan laga aqbalin ayuu saraxa cadeeyey alxaafid abu isxaaq ibraahim ibn yacquub aljuzajaniyu sheekhu abi daauud wanasaa'iyi fi kitaabi macrifati rijaal waa kitaab uu leeyaho macrifat rijaal la yidhaaho taasba oo la madbuceeyey marka kitaabkaas baa wuxuu ku cadeeyey arrinkan oo waaba kan hadalkiisa faqaala wuxuu yihi sheekhaas fii wasfi ruwaati ruwaadda isagoo ka hadlaya oo tilmaamaya wa minhum ruwaadii waxa ka mida zaa'iqu ninka leexsan can ilxaqi muxuu ujeedaa yani sunna sunnihii buu gees marsanyo waa asxaab alahwaa buu kaba mid yahay laakiin saabiqu lahjati waa lahjada waa lisaankii ama kalaamkii carabkiisu yahay mid run sheega oo laakiin aan been sheegin dee nin run sheega ah falaysa oo markaa eg isagii hawa ahaan waa jiraayo sunni waa ka leexsanye laakiin sida kale nin dhowrsoon weeyo been iska ilaalinayo awaamirtii ilaahay gudanayo oo dee markaas wixii uu faray macsiyadii kalena kaba dheeraanaya baltani waa wax dee ku yimi hawe iyo taawiil uguma yimi kaba dheeraanaya runna sheegaya falaysa fiihi markaa kuma sugna buu leeyay ninkaa xiilatun xiilo ilaa an yukhada in la qaato u mooye min xadiii xadiiskiisa lagama qaato maa laa yakunu munkaran waxaan noqonayn mid la inkiro إda lm yuqawi bihi bidcata dan bidcadisa ku xoogay ninka caynkaasa haddaan idhaahno dadka caynkaasa aan ka tagna riwaayadiisa axaadiis aad iyo aad u badan baa meesha ka bixi ayaa kaba bixi waayo ruwaadi aad bay uguma badnaayeen dee waxaa la arka haddaan kuufe magaaladeedii gallo naadir bay ahayd in aan tashayucu qabin in lagu arko waa naadir bay ahayd bal culimadu ninka reer kuufe ahee laba xaalo aan midna lahayn waaba la xusaayo gooni ahaan baa loo xusaayo waa la muujiyaa sababto waa wax gariiba nin reer kuufe oo markaa aan de waxa weeyaan laata cثmaan inuu fadilayo cali fadilahayn waa shay naadira sida dalxat bnu musarif iyo caalimkaas nin waxa weeyaan reer kufo isaguna waxa nebiidka la odhanayay aan xalaalnimadiisa intuu cido qaatay ama aan cabi jiray ama taas iyadna wax gooni ahaan loo xuso iyada taas oo kale labadaa xaalo dee bal matalan magaalooyinka qaarkood iyaga noosibada sida sham oo kale iyo qoladan aalbeyd iyaguna shiicada ka horjeeda waaba iskaga badnaayeen rag badan oo dee intay saadiqa lahja oo taqwadooda iyo waracoodna uu mashhuur yahay iyo cibaadadoodu iyo bal in xurqadooda ay diin u leeyihin iyo siday diinta ufaafinayaanna taasi way kuma badnayn ama kaba mid ahay bal aimo aaba ah marka haddii dadkaa riwaayadooda guud ahaan lagaba tago bal dee jumlo dhan oo axaadiisa ayaa sida dee dahabi yidhaaho ayaa meesha kaba bixi lahayd marka xelo kaleo inoo sugnaatay ma jirtoon ahayn kaa xadiiskiisa in la qaato marka aanu dee xadiiskani munkar ahayn geed kalena aanu bidcadiisii wax xoogeynaya ahayn hadduu kaasi qowmkan bidcadiisi xoogeynayo tuma meesha imansa waan iska daynayna marka wuxuu sheekhu wamaa qaalahu mustajin waxaa abu isxaaq yidhi waa qowl wejile macnaa qowl xoog la weeye sababtuna lan oo waa maxay hadda waa qowlkani waa intan dambe aad bidcadiisa hadduu wax xoogeynayo warinaya ninkan aan daaciyadayn yaan la aqbalinto waa qowl wejile buu leeyo xoog leh sababtuna lianna alcillata cilladii iyo sababtii allatii cilladaasoo laha liajriha rudda la celiyey xadiisu daaciyati wixii marka horeba ninka daaciyada xadiiskiisa aan u celinaynay oo lahayd dee bidcadiisan qurxinteedayna waa ninkan faafinaya waxay ku xambaari inuu dee isagii wax uu la yimaado riwaayaadkii uu bedelo si uu bidcadiisa u waafajiyo taas cilada waaridatun soo arooreysa weeye فيma إida kana ظaahir الmarwiy oo ciladaa iyo sababtaasi way imanaysaa halkana hadduu yahay ظaahir الmarwiy waxaan la warinaya ظaahirkiisu yuwaafiq mid waafaqayo madhab almubtadici ninkan mubtadica madhabtiisii wax xoogeynaya uu yahay walow lam yakun daaciyatan xataa ayaan daaciye ahaanin be tuhumkii baa iman arrintaasa iman oo markaasaa daraaddeed baa ninkii aan daaciyada ahayn hadduu warinayo wax bidcadiisa xoogeynaya iyada taa lama qaadanayo laakiin ninku daaciye maaha sidiisa kalena waa saadiqa lahja adugu waa nin dhowrsoona cadaaladii kaleen jaanibkan hayn ay u sugnaatay dabdinayo wixii uu warinayey markaas wax bidcadiisii waafaqsanna aan warin de marka waa la aqbalaya axaadiisa saxiixayn in badan baa ragga caynkaasi warinayaan weeye wallahu aclam uma min asbaabi dacni asbaabtii dacniga raawiga lagu dacniyayo waxaa kamida su-ul xifdi xifdi xumo waxqabashadiisa iyo xifdigiisu uu ruuxan xun yahay wahuwa sababkaasna asababu alcaashiru sababkii tobnaad weeye ee min asbaabi dacni dacniga raawiga la dacniyo asbaabtiisa ka mida waana sababtii u dambeysay wاlmuraadu bihi waxaa loola jeedaa kan sayi اlxifdi haddii raawi laydhaah ama su lxifdigan man lam yarjax ruuxi aanu raajax noqon jaanibu isaabatihi isaabadiisa uu wax asiibayo dhinaceedu calaa jaanibi khada'ihi khada'iisan ka dhacaya dhinaciisa aanu ka raajax noqoneenu ka qaalib ahayn baa loo jeedaa bal markaa waxuu kollaysay u kala adkaayeen ayuu sheekhu inoogu tartiibiyaa asbaabtan dacniga raawiga keenaysa oo midba midkii uu kasii adkaa kasii quwo badnaa ee xadiidkiisu kasii daciifsanaa ayuu kasii horreysiiyo dee mawduuciibuu ugu horreysiyo oo mutrak matruugiibuu ku xusiyo sidaasuu inoogu waday imanka sababtani asbaabihii dacniga raawiga waa kii ugu sahlanaayo waa kan xadiidkiisuba sa uu inoo sheegi doono haddii loo helo uun mutaabaco dee derajadii dacfiga saraba ugaba kacaya xasan likayrihi tegaya taas weeye oo horta markaa xagga tartiibtu wuxuu ka bilaabay min alashad ee markaas ilaa uu soo gaadhsiiyey ila alakhafi way oo kii fudaydka badnaa marka maxaan uu leeyahay raawiga markaysay ulxifdi ku walow dee uu yar kala yar qaadqaadi doona laakiin haddana marka su-ulxifdiga waxay uga jeedaan ama raawiga markay leeyihin waa sayulxifdi ay ugaba jeedaan dee kolley ruuxii haddii khada iyo laba iyo saddex iyo ay axaadiista qaarkood ka dhacaan isagoo axaadiistiisu badan tahay aada u badan tahay axaadiis kooban uu ku khadoo ama matigeedii khada'aasi ha ka dhaco ama sanadkiisii khada'aasi ha ka dhacee laakiin wixii uu sawaab ku warinayay aada u badan tahay ninkaasi waa nin xaafida un daabida caadkaa yarina isaga xadiidkiisii dacni kuma keenayo wuxun baa laga tegaya wixii khada uu kaga dhacay xadiidkan isaga khada uu kaga dhacay ama la leeyahay waa ku khada'ay ayuun baa laga tegaya axaadiistiisii kale waa la qaadano waayo bashar kalad iyo sahwi iyo nisyaan kama nabadgeli karo guud ahaan haddii laakiin bal raawigani xifdigiisan xun marka la eego waxa weeye uu dee jaanibka isaabadu weli aadu meemid baa jirto haddii ninka axaadiistiisu ay yar tahay waa axaadiis kooban oo yar oo kooban kuwiibaa khadaa ka dhacay kaasi isagu nin xifdile maaha wixiiba hadduu kooban yuu yar yahay waayo raggan kumayaal kale dee markay toban xadiis oo ka mid a ama labaatan ama konton khadaa kaba dhaco xifdina ay adeegsanayeen taasi xifdigoodii waa halkii uun waxaana waa wixii bashar kollay simadii ahaa laakiin ninka marka horeba axaadiistiisu ay yar tahay wax yaroo kooban tahay axaadiistiina ay qalad leedahay ninkaasi isagu xifdi ma laho yaridan axaadiistiisu ay yar tahay xataa hadduu khada isu dee wax yaroo kooban isna uu noqdo kaasi waxay tilmaamaysaa inaanu xifdi lahayn ninkii haddaba bal xifdigiisii iyo meeshan iyo isaab oo isaabadii axaadiistii sideeda u xifdiyo sideedii uga wariyu sii toosnayd waafaqay iyo axaadiistii khada uu kaba dhacay ay isleekaadaan amase ay badan tahay kuwa khado ay badan yihiin kaas baa sayi-ul xifdigan loo jeeda ah ama kii isaga isaabadiisu ay raajixa tahay walow dee kuwaasna ay maraatib yeelanayaayo qadarkan waxa weeyaan khada uu bal inta uu gaadhsiisanya la eegi oo barhkood dee raggii xufaadda ahay muslimiintaani aan isba axaadiis ku khada-in waxaa laga yaabaa in naadir uqda ama aanu jirin ba axaadiistii badnayd ay kor kaba warinayeen bal markaas kollay taa ay noqon doonto haddana hadday isleeg yihiin amase uu badan yahay khadow kaas weeye ka loo jeeda oo waa ka aan jaanibka isaabadu badnayne ama labadoodu ay siman yihiin ama uu badan yahayba jaanibkii khadow kaas baa imaka halkan loo jeedaa buu ihi haddaba su-ul xifdigaasi kollay sharaxan soo galay ibaan iska gogoosanon mubtadihii aan de adigu dee aan jumlooyinkii iskaba ridanno oo imaka haddaan matiga laqbaynayno ee cibaaradii waxay ahaan laydun uma su-ul xifdi xifdiga xumidiisu in kaana laaziman hadduu yahay mid laazimaya ninkan raawiga ah oo had iyo goor aan ka hadhayno dee taasi ay dabiico u tahayba oo markaa isaga axwaashiisa dhammaanteedba xifdigan xun uun lagu yaqaanay fa huwa shaado calaa ra'yin markii dee sharaxii dee waana sheekh keli un baa wada lahaayo saa kolkol icraabtii matnigu ay keenaysay baa markuu waxyaalahan uu qadaraya uu kuba sharxaya kolkol icraabta nafteedii ay bedelaysaa si kale ay wejigii u icraab markaa ay noqonaysaa in laguba laqbeeye haddaba in xifdigaa xun in kaana hadduu yahay wa huwa calaa qismayni laba qaybood buu noqon in kaana hadduu yahay laaziman mid isaga laazimay liraawi waa suul xifdigan liraawi raawigii mid laazimay uu yahay fii jamiici xaalaatihi xaalaadkiisa dhammaantii oo ninkuba xaalkiisaas kan ah mana aha waqti uu intuu xaafid ahaa arrin ku timid daraaddeed waxaana isbedeleen ma jirtee sidaasunbuu weligiiba ahaayo xaalaadkiisa dhammaantii xifdigan xuni waa wax isaga la socdo uu ku sifoobay fahuwa kaas ashaadu shaad weeye calaa ra'yi bacda alxadiid kolley dee waa adigu dacfi uun min su-ul xifdi loo daciifiyona laakiin bacda ahlilxadiid ayaa xabay qabaa ninkaa xadiidkiisa inuu shaad noqonayo dee had iyo goorna khada'iisii baaba badan oo inta badanna shuduudku wuxuu kaba iman jiray mukhaalafo raawigii ciddii ka mudnayd oo kuba khilaafo mukhaalafadaasna waxay tilmaamaysay dee waa xifdi xumo uun bay tilmaamaysay wixii inaanu sidiisii uba qaban marka bacdigood baa xadiidkiisii shaadba kuba magacaaba ama shaad kaba dhiga walow dee markaa haddaan taa inaan kuba magacabin adigu xadiidka daciifa loo daciifinayo uun raawigiisan xifdigiisu xunya daraadda uu yahay aw amase kaana wuxuu aday suul xifdi xifdigan xun saari'an mid soo darriya cala raawi mid laazima maaha oo ruuxa laazimay oo dee weligiiba saasun ahaa ee waa wax ku yimi kusoo dariyey cala raawi ima likibari weynidiisii u weynaaday oo nin xaafidaa buu ahaaye markii uu gaboobayo weynaaday axaadiistii uu markaa dambe sheegayay ayaa dee inay san ruuxa awoodihiisan kaleba ay nuqsaamaya baa xifdigiisuna u nuqsaamaya halkaasay xifdiximo ugaba timiyo de markaas aw lidahaabi basari ama araggiisii tegey macnaa kani waxa weeye waa nin baa u ahaa kutub buu haystay kutubtiisuu ictimaadsanayey oo had iyo goor uu laamaya xifdi haba lahaadee laakiin waa nin kutubtiisa u laama oo dee si uu xifdigiisi u adkeeyo u indhabeelayo oo dee wixii u sii sugayey xifdigiisii baa meeshii kaba baxay oo axaadiistii u wariyaa la arkay inay akhda ay dhacday maanta badan laakiin miduu hore u lahaan jiray maahe waa mid kuba timiyo basarkiisan tegey oo kolkol dee ninku hadduu marka horeba aanu ictimaadsan jirin kutubo ama nin iskaba indhala oo axaadiistii taagaagu dabdiyey basarkan tegay waxba nuqsaan kuma basarkani waxba nuqsaan kuma keenaye waa nin markii hore dee kutubtiisa had iyo goor dee u laami jiray oo xifdigiisa ku adkeyn jiray oo markii dambena markuu indhabeelay uu taa waayey ayay akhda ii dhacday dee aan yarayn axaadiisiisiibay dee khada'ani uu kuba yimi dhacaysa aw lixtilaaqa kutubihi amase kutubtiisa gubatay daraaddeed ayaa xifdigiisa u xumaaday ha noqoto gubashadan kutubtiisii iyo wixii weligii kuba tabcayay kaba gubteen wax dee kuba keentay xifdi xumo kuba keento taasabahoo u ahaato ama dee isagoo kutubtiisa ictimaadsan jiro maanta uu isili un bal haddaba axaadiistii aada xifdisnayd weri oo sidii si ka duwan uga wariyay oo ay noqoto un xagga in dee kutubtuu ictimaadsan jiray iyo markaas imikana ay kaba gubatoonu hayn oo halkaa xifdi xuma ugaba yimi ha noqoto sa ibnulahico oo kale aydhaha markaa kutubtiisa gubatay dabadeed ayaa xifdi xumyadana ay kuba timi aw cadami amase kutubtiisiiba ama jirin waa sab ka caamsan kuwii hore waayo de ixtiraaqu kutub waa qayb qaybihii cadamka kaba midee biankaana yactamiduha waa suurayn bay u tahay untaas biankaana waaba xaab u ahaa yactamiduha mid kutubta ictimaadsanaya markaasay ama si kale u waayey ama way kaba gubatay farajaca markaasuu u laabmay ilaa xifdi xifdigiisiibuu u laabmo fasaa waa xumaaday xifdigiisii fahadaa huwa lmukhtalidu kaasi waa ka mukhtalid la ydhaah macnuu waxa weeye mukhtalid kan la ydhaah waa nin markii hore xifdi lahaa dabdi lahaayo halkaa xifdi fiican iyo dabdi fiican lahaayo dee ehel u ahaa in laga qaato markaa axaadiisoo lagaba wariyo oo ama isagoo da-dan kuba timid daraaddeed ama aafo kaloo kaga timid sida kutubtiisii tan uu inoo tilmaamay bal ama maalkiisii kale kuba timi ehelkiisii kale kuba timi ayuu isku darsamay oo xifdigiisii xumaaday markaasaa deeta waxay noqotay dee axaadiistiisii hore ee de toosnayd ayaa waxa weeye la yaqaanay baa markaa muxuu wariyay si si ka duwanka si uu kuba warin jiray oo akhda iyo aqlaad badan baa taa kaba dhacday ninkaa waxay ku magacaabaan mukhtalid waa kii isku darsamay oo waa wax mar dambe kuba yimi ee wax markii hore laasimayeyna maaha asbaabahaasay uguba yimaadeen kaasi haddaba waxa weeye ninkaa waxaa lagu magacaabaya mukhtalid marka kan ikhtilaafka ama mukhtalidka xukumkiisi waaba kan walxukmu fiihi xukumku waxa weeye kan fiigiisa fi lmukhtalidi anamaa xadata bihi wixii uu ku waramay qabla alikhtilaadi ikhtilaad hortii idaa tamayaza haddii uu soocmo uu kala ka soocan yahay wixii uu bacda alikhtilaad ku waramay ee axaadiisee laga wariyey qubila waa la aqbalayaa waidaa lam yatamayaz haddii aanu wixii qabla alikhtilaad uu wariyey wuxuu bacda alikhtilaad wariyey ka soocmin oon la kala saari karahayna tawqifa fiihi waa laga joogsan markaasoo axaadiisaa guud axaadiistiisiiba si guud baa looga joogsan wakadaa waxaa la mida man ishtabaha alamru fiihi ninkii arrinka uu dheeh galaybo aan la garanahayn axaadiisani inay qabla alikhtilaad tahay iyo inay bacda alikhtilaad tahay xagga marka la eega axaadiistiisan kuwa hore iyo kuwa dambe sida lagu kala garanayana waa ka sheegayo wuxu uhi wa inamaa yucrafu waxaa la garanaya dalika ka waa axaadiisa qabla alikhtilaad iyo tan bacda alikhtilaada waxaa lagu kala sooci biictibaari alaakhidiina canhu dadka isaga ka wariya ee isagii wax ka qaatay ictibaarteed iyo fiiradeed ayaa lagu kala soocaya adugu mukhtalidiintiibuu xukunkeedii halkan noogu sheegay kolleyna culimmadu qolooyinka mukhtalidiinta si gaara bay u tatabuceen oo kutub ay ku khaas yeeleen oo se dee xukumkii waa kan inoo sheego oo xukumkan iminka waaba khulaasadii xukumkaasoo wax lasii basiyo umaba baahna ee waa ashkhaastii bal dadkii siqaadka ahaa ee ikhtilaad liamrin ma uu kuba yimi taas ayay iyadu waxa weeyaan taraajimtoodii dhigteen iyagoo ciddii qabla alikhtilaad la kulantay sheegaya iyadoo bacda alikhtilaad ciddii la kulantay sheegaya ragga labada waktiba wax kaba wariya marka axaadiisooda ishtilaahu markaa kuba sugnaanaya sheegayoo kale haddii ikhtilaadkan iyo waxyaalo lagu xadayn karo sanad iyagoo sanadii sheegayoo la odhanaya markii sanadii caynkaas ahayd baa ikhtilaadkuu kuba yimi oo markaa ciddii sanadaas iyo wixii ka dambeysay ka warisayba axaadiiseedu waa taas dee uu markaa aan lagaba tegay ama aan la qaadanahayn kolkol ay ku salaynayeen magaalooyinkii oo markii dee waktigii uu magaal heblo galay ama bedel kaa tegey ikhtilaad baa kuba yimi oo kale ay odhanayaan oo dee aad bay uba tasabuceen kollay nin ibnu kayaan la idhaha kitaabkiisa oo roon walow dabacaadka qaarkood ay madbaceeyeen wax yar lagu madbaceeyey lakiin dabacaad muxaqaqoo dee kitaab roon uu kuba noqdayna waa jiraan sibd ibnuاlcajami kitaab uu leeyahayna waa jiraay oo isaguna rasail ahaan oo dadkaas qolooyin kaleo iyaguna dee bal markaa raggaas waxa weyaan ka hadlay waa jiraan dee kutubtan taraajimtana markay ragga caynkaasa tarjamadoodu soo marto kuwooda waasaca kuwooda koobadna dee inuu mukhtalid yahay way sheegaan kuwa kalena waxay sheegaanba dee dadka had iyo goor ka kala wariyay umuuro saasoo kuba tacalluqsan oo fawaaid halkan kuba tacalluqsan bal matalan cabaa ibnu saa'ib oo kale ninkaas waa nin siqaatu ruwaad kaba mida waa nin markii dambe ikhtilaad kuba yimi oo kale halkan oo kale markay sufyaan oo kale iyo shucbe iyo waxaa la yidhahda adigu labada sufyaani qabla alikhtilaad bay la kulmeen marka axaadiistaasi iyo acmashiyo axaadiistaasi waa axaadiistiisii hore oo waa axaadiis markaa dee xujo noqonaysa haddaan wax kaloo looga tagaa jirin sariid ibnu cabdilxamiid oo kale yabaa la yidhaha wuxuu bacda alikhtilaad buu kaba wariyey oo bal markaa taasi marka waxay noqonaysaa waa axaadiisii bacda alikhtilaad waa la ogaya oo waktigaa hore aanu laba kulmin ee waa axaadiisa lagaba tegayo abu cawaana wadax ibnu cabdillahi alyashkuri oo kale labada wakti baa la kulmo qabla alikhtilaad iyo bacda alikhtilaad ma kala soconaa marka isagina waxay noqonaysaa abi cawaana markuu isaga kaba warinayo in lagaba tago waa tanta uga jeedo biictibaari alaakhiriin oo raggan ruwaada ah ee isaga wax ka wariyee laba kulmay ayaa la eegayaa dee kollayna ina ikhtilaadkana waa wax daari ah hadduu horeeyey oo xadiiskiisii hore iyoy hore ula kulmayn intaan waxani kuba iman dee xadiis maqbuul oo noqon haddii wax kale aanay kuba iman haddii ninkani bacda alikhtilaad un uu ka wariyeyna isaga waaba cadday arrintiisii ragga labada waqtiba ka wariyey horena waa uga wariyey markan dambena waa ka wariyey axaadiistii hadduu isagu kala cadayni u leeyay kaasi waa xadiiskii hore kana waa kii dambe de waabay saalantahe haddii kuwa nafteed dee aan la kala sooci karahayna isaga kiina waa la raacina la israacinaya oo kale imaam ibnulahiic oo kale kasoo qaadi kolle waa nin dee aa maqmaqasheen oo kutubta tale axaadiis badan oo kolkol ay ku cileeyaan oo ibnulahiica ku sugan jira waa nin caalimo ayuu ahaayo caalimkii waktigiisii ama dee masar culimadoodii waa weynid waktigiisia qaadina ahaa kutubtiisa mar dambe intay gubatay baa waxani kuba yimi marka niman cabadila la yidhaaho waa cabdillahi ibn lmubaarak iyo cabdillahi ibn lwahab iyo cabdillahi ibn manka masnamat ibnu qacnab iyo ragga caynkaasa oho cabadiladaasa alaa qutaybat ibnu saciidna waa la mid waa raggii hore ula kulmay oo mar hore kama kulmeen marka xadiiskooda ay raggaasi kaba warinayaan culimmadu way xoogeeyaan oo isagoo ibnulahiica ku sugan yahay ayaa haddana xadiiskii dee markaa ay taxsiiniyaan ama ay xoogeeyaan oo kale waayo horay ula kulmeen dee dad aan iyaga ahayn oo badan oo waktigaa dambe laba kulmayna iyaga xadiiskooda de markaas way daciifiyaanba oo markaas sababta waxa ay tahay raggani ama cabaadiladaas raggaasi waxay la kulmeen wakti hore marka intii aanay waxaani ku iman baa inay axaadiisan ka maqlayna waa xadiiskiisii hore dabdisnaa ayuu noqonayaa bal markaa ikhtilaadka xukunkiisina kaa weeye oo wuxuu yihi bal markaa xukum horta kaasuu noqonaya waa xukum de imaka aada murakasa laakiin cad weeye taasi se inaga de marka la idhaaha bal waa mukhtalid oo kutubta talaajimta ee mukhtasarka ay kuba sugan tahay waxaa ishkaaliyadu inagaba imanaysaa ruwaadii markay uu sanadkii soo galo ma kala saarayna raawigan inuu qabla alikhtilaad ka wariyo bacda alikhtilaad inuu ka wariyo taasi macrifo aada u dheer iyo tatabuc dheer oo ninkan taraajimtiisii gaarka ahayd ama kutubta ha noqoto dee waxay mukhtalidiinta kaba hadasha ee u gaarka ama kutubta taraajimta ee waasac ee umuuraha kala cadaysa haba noqoto ayaa loo aynu u baahanaynaaye ninkii dee ma garan karno xadiidkiisii hore kii dambe oo waayo macrifadan xaggaa u leenahay ayaaba yar magaciisa haddaan helon ku ognay inuu mukhtalid yahay haddana ma xadiidkiisii hore ama kii damba taas bay dee ishkaaliyadu inoogaba imanaysaa ee laakiin xukumku kaa weeye wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wamataa tuubica marka haddii la raaco asayi lxifdi kii xafsigiisu xumaa bimuctabarin ruux la ictibaariyo u hela ictibaar waa nin dee bel matalan markaasi isagii ama ah nin xujo ah oo darag raawidii صaxiixa ama xasan ama heerka ayaanu gaadhsiisnaanine dacfigiisa ayaa dhowo sahlanoo wuxuu u suubadaa inuu waxa weeyaan ama ku xoogoobaya haddii cid kaloo wax la wariisay lahelo waa ku xoogooba isaga naftiisana waa loo qaataa inuu wax xoogeeyo oo mutaabaca iyo shaahidiya waa loo qaataa taasba weeye waa ninka muctabarka ujeeddadu waa ninka dacfigiisu adkaa ictibaar ehel uma aha uma suubado inuu isagu wax xoogeeyo oo riwaayadiisa la yidhaha hebel buu waafaqayo way noo soo kordhaysa xadiidkiisi ma kamayo ee waa dadka ama marka horeba dee sidooda loo xujaysan lahaa ama markan loo helo wax iyagii adkaynaya riwaayadoodii riwaayadoodii la aqbalayo dacfigooda sahlan yahay ama iyagii haddaan aragno u suubada riwaayadoodii inay shaahid iyo taabic noqoto ka caynkaasa weeyaan marka ninka caynkaasa waxa weeyaan haddii mee mid muctabara laguma raaco raacidda muxuuga wadaa xadiidka nin sayulxifdiyaa kuba sugan oo wariyey de ninkii waan ka joogsanaynaa waa sabab dacniyo xadiidkii ama raawiga daciif buu yahay oo markaa xadiidka waa la daciifinaya maxaan helay nin kaloon isagii ahayn oo kaa ictibaarka uhelka ahoo xadiidkii la wariyey xadiidkii la wariyey marka caynkaasa wey haddaba maxay noqon xaalka isaga inoo sheegi taas buu uga jeedaa mutaabacadii oo ninkii marka horeba sayulxifdigaaye dacfigiisu ma adka uma weyno meeshii waxa jirta una wax kale ugama tegayno de ninkan kol hadii xifdigiisu xun yahay laba ixtimaal baa meeshii jira inuu ina ninkan xifdiga xumi weligii ma qaldamee uu xadiidkani sawaabiyo waa ixtimaal de ninkan xifdi xumaa lagu yaqaanaaye inuu xadiidkan ku khada'ayna waa ixtimaal labadii ixtimaal kol haday jiraan dee tan baa aynu uga tegnay ixtimaalkan jira daraaddeed aan ka baqanayno khada inuu kaba dhaco haddaba haddii la helo ruux kaloo ictibaar u hela oo isagana xadiidkii la wariyey labadii ixtimaal mid baa xoog badnaanaya kii inuu sawaabka ahaa inuu xadiidka sidiisii u sheegay ayaa inoo xoog badnaanaya tan baa keenaysa aqbalka uu inoo soo wado kolley horena qayb waanu usoo aragnay marka wuxuu yidhi kaan yakuuna muctabarkuu fasiraya muctabar kaan yakuuna waaba inuu yahay kan dambe muctabarka u ka cabiray fawqow nin ka sarreeya oo nin aan dee isaga xifdigiisu fiican yahayba weeye aw milahu waa mid lamid ah oo isaguna sayulxifdi ah fawqahu wuxuu wadaabo dee ninkii gaar ahaantiisa aan xifdi xumo lahaynee xadiidkiisa gooni loo aqbali jiray uu ka sarreeya rajulkii markaa dee raawiga xasankaa soo geliyo raawigii saxiixa soo geli waa nin ninkii hore ka sarreeyo waa xagga dabdi ahaan iyo xifdi ahaan taas ugaba sarreeya ama se lamido isaguna waa nin kaloo sayulxifdi ah laakiin aan wax kaloo umuurihii ruuxa lagu daciifin jiray kamida aan wadane dacfigiisa meesha jira uu yahay un xifdigan xun laa duunahu mid ka hooseeya inuu yahay maaduu mid kasii liita yahay kaasi xadiidkiisa ma xoogeynayo ma kabayo wakada waxaa lamida kan sayulxifdiga oo isagana haddii mutaabaco loo helo xadiidkiisu inoo xoogoobaya almukhtalidu ninkii mukhtalidka ahaa aladi kaa mukhtalidkoo lam yatamayaz aanu kala soocmin xadiidkan inuu qabla alikhtilaad iyo inuu bacda alikhtilaad yahay walmasturu ninkii majhuuluxaalka ee shalay soo maray ee daahirkiisa sare xumo kuma ogine laakiin cadaaladiisii hoose ayaan jaahil kaba nahay walisnaadu lmursalu isnaadkii mursalka ahaa kale sharxuusan soo gelaya matniga kumay sugnaynbe mursalka ujeedada xadiidkii sanadkiisa irsaal kuma sugnaa dhe wakada lmudallasu kii la tadliisiyey isna xadiidkii sanadkiisa nin mudallisa oo cancaneeyey ku jiray idaa lam yucraf haddaan la garan almaxduufu minhu waxa meesha kaba dhacay aan la garan waa mursalkan iyo mudallaskaba eg oo mursalkii dee haddii aan garanayno ciddii dhacday xukunkiisuu yeelan taas oo laynoo soo magacaabo dee waaba iyadoo inaan u baahan mutaabicu iska xoogoobaya haddii ruuxaasi ruux siqaa yahay kii la tadliisiye can laguma wariyeyna haddii meeshii saqad jiray oo saqadkii la gartay dee iyadna xukunkiisuu yeelan ee waa nin mudallisa sanadkii kusuku jira waanu cancanaysan yahay xadiidkii ama dee siqo adigu aan ku caddayn sariix buu ku wariisan yahay irsaal baa jira sanadkii oo xadiidmursala ninka waxaa ku sugan sanadka mid majhuulu xaal ah oo xaalkiisa ama mastuura kuba sugan ahayn tii kala soocnaydee aan ognahay qabla daciifinaya ama dacfi kaloo isaga kuba yimeen haddaba qolooyinkaasoo dhan eeg saara xadiisan xadiiskooda wuxuu noqonayaa xasanan xasan buu noqonaa lidaatihi laakiin maha daata ahaantiisa xasan lidaatihi ma bal wasfu sifayntiisa bidaalik ka madkuurkaasoo xasannimaa xadiidkaa lagu sifeeyey waa bictibaari majmuuc waa isutagan majmuucan fiiradii oo maxay majmuuci min almutaabici kan wax raacay iyo walmutaabici kan la raacay labadoodan isu tegay eeg ninkii sayulxifdigaah ee xadiidka warinayaad aragnay nin labaad oo isagiina xadiidkii ku waafaqay la siman ama oo isaga la rutbaa xagga cadaal ahaanta wey ama dabdiga ama kaba sarreeya waxaan aragnay ninkii mukhtalidka ahaayeen axaadiistiisi noo kala socon kasoo qaad ibnulahi con cabaadilada mid kamidi kama warinaayo waa nin mukhtalida saas baa loo daciifiyey laakiin waxaan aragnay xadiidka naftiisii cid kale ay la wadaagsatay dee nin ictibaar u heli uu laba wadaagsaday taas oo kale xadiidkii mursalkaa baa markii hore aynu irsaalkiisa loogaba tegay baa dee cid kaleo ama mursalba haba noqotay ama musnadee xoogeyso oo adugu dee lamidoo xadiidkii laba warisay ayaan aragnayba oo kolle taas dee kalamkeeda hore ama soo yar marneen ninkii xadiidka nin mudallisaa ku sugan waa cancaneeyey dee waa laga joogsanayaa horeynu usoo aragnay laakiin maxaan aragnay nin labaad oo isaguna ictibaar u helo xadiidkii la wariyey oo la wadaagsaday intuba waxay yar xoogeynayaan jaanibkii ahaa isaabada ayay markaa raajax yeelayaan haddaba qolooyinkaas oo dhan xadiidkooda waxaa ma xadiidkaasi daciifbuu markii hore ahayo daciifnimadii buu sare uga kacayaayo xasan buu noqon xasannimadaasna maaha xasan lidaatiina xaggiisa kamuu iman xukumka miye wuxuu kaba yimi adkayntan iyo xoogeyntan la xoogeeye xasan likayrihi buu noqono markaa xasannimadu waxay kaba imanaysaa kan mutaabica ee maanta wax raacay iyo kan la raacay horeynu usii haysanee daciifkaba ah ee mutaabac aha labadooda isu tagooda ayaa waxay nooga soo baxaya waa taas oo waxa ka soo qaad ol yaroo daciifoon marka hore tamar darrayn oo dhaqso u jabaysay haddaad ol kaloo iyadna lamida ku yar adkayno xoog bay kaba kasbanayaan oo intay markii hore ku jabayaan kuma jabayaan intay markii hore ku jabayaan kuma jabayaan macnaa kuwaa kaba imanaysa oo waxa weeyaan taas oo kuwaa tii kaba imanaysaoo kuwadna kamay dhalan midna isu tagay kaba dhalatay haddaba markaa xadiidka taasuu noqon buu leeyahay marka muxuu inoo sii cilayay lianna maa kula waaid maca kulli waaxidin mid kasta maci oo minhum yaa kamida waxaa ku sugan ixtimaala kowni riwaayati riwaayadiisa ahaanshaheeda ixtimaalkeed sawaaban inay sawaab tahay aw kayra sawaabin ama si aanay sawaabeyn calaa xaddi sawa si iyadu siman oo macnaa meeshii waxaa jirta waxaan loo celiyey baa taas eeg intaa wuxuu sheeku kaga ixtiraazaya xadiidkan waxaa loo daciifiyay hadday tahay ninkan raawigiisa kadibkii tuumo been markaas waxa weeyaan lagu tuhmayo oo kale ay tahay haddii bal umuurihii dee ay markaas isaga fisqigiisa daahirka ay tahay umuuraha caynkaasa kuwaasi ma kamayaan ma kamayaan ee imaka meeshii dadkani waa dad cadaalaba ay u sugnaatay xifdi xumo iyo waxyaalaha jirta meeshii waxaa jirta inagoo ka baqana xadiidkii inaan la dabdin anusan ahayn labadana markaa ixtimaal baa jirta inuu asiibo iyo inaanu asiibo labada ixtimaal baa inoo sinaa markaa markaan helay waxaan xoogeynayaa labadii dhinac baa mid ahaan raajax noqdo inoo qaalib noqdo markaa waxaan u malay dee aan filaynaa xadiidkii in la dabdiyu sawaab yahay baa markaa inoo soo baxaysa marka wuxuu yihi horta ixtimaalkaasaa jiray riwaayadu inay sawaab noqotay inaanay sawaab noqon faida jan hadday ka timaado min almuctabariina dadkii la ictibaarinayay waa kuwa ictibaarka weelkaan waataan soo sheegnay riwaayatun riwaayo muwaafiqatun waafaqaysa liaxadihim raggaa aynu soo tirinay mid kamida riwaayadiisii waafaqaysa rujixa waxaa la raajax yeelayaa haddii rajaxa la yidhahna dhib ay lahaateen waxaa raajax noqonaya axaduljaanibayni labadii dhinac mid ahaan labada dhinac uu sheegayaana waa ixtimaalu kowni riwaayatihi sawaaban aw hayra sawaabin labadaa bay ahaayeen mid ahaan ayaa raajax noqonayo min alixtimaalayni madkuurayni labadii ixtimaalayn imankaan soo sheegnay wadalla dalika kaasi wuxuu daliil u noqonayaa calaa ana alxadiida xadiidkii maxfuudun mid la xifdiyey inuu yahayo waxaan uga baqanayaa xadiidka ninkanaa sayulxifdiga waa mukhtalid ee xadiidkii inaanu xifdiyin inuu been sheego ugamaynaan baqanayn been kuma tuhmayno cadaaladiisa maaha oo aynu markaa dee la dacaniyey ee waxaynu lahay mala xadiidkii ma qaban ninkani ina xifdigiisa xun daraaddeed marka marka aan tan kala helo muwaafaqadan aan hello ama mutaabacadan dhinacii isaabada ayaa waxaweyn xoog badnaanayo wixii aan ka baqanaynay ayaa laga ahaa in xadiidkan aan la dabdin oon la xifdiyin oon u maxfuud ahayn ayaa meesha dee jaanibkiisa uu yaraanaya jaanib daciif olo dee ixtimaalki waa iska jiri karaaye waxa weeyaan ayaa yaraanaya kii kale aynoo raajax noqon fartaqa markaa wuxuu ka kor noqonayaa min darajati tawaqufi joogsigii xadiidkiisa ninkaa laga joogsanaya darajadiibuu ka kor noqono ilaa darajati alqabuul aqbal la aqbalo dee markaa xasanka labadiisii qaybood mid ahaan aynu horaba usoo maray ayaa waxa weeyaan inoo soo baxayo oo xasan likayrihi buu noqonaya wa maca irtiqaa'ihi kornoqodkiisa uu xadiidkani uu kor noqday ilaa darajati alqabuuli aqbal darajadii iyaday jirto fahuwa munxaqun haddana waa ka hooseeya ka dhaadhacsan yahay can rutbati alxasani lidaatiki xasan lidaatihi martabadiisii ma gaadhsiisna ma gaadhayo waayo ka xasan lidaatihi isagaa wixii dhammaysta ee ay dhexdiisa kaba soo baxeen oo shuruuddii baa uga dhammaato xasannimadu waxay ka timi ruwaadiisan iyo dee isaa xadiidkay kaba timi tan ciddan kale taageertay ee xoogeysay ee waafaqday ila xaggooda ama hay-adan majmuucada iyay noogaba soo baxday warubama tawaqafa bacdu bacd alculamaana suurtagal inay kaba joogsadaan can idlaaq ismi lxasani calayhina xasannimadii xaggiisii kama imane majmuucan bay kaba timiye in kan xasan ay kuwa idlaaqaan barkood inay ka joogsadaan baa la arkaa lakin adigu waa xasan waa lagu idlaaqaya lakin waa xasannimadana waa xasan ligayri haddii ay labada tacaarud meesha yimaadana ka horea laga horreysinaya kani waa maraatibtii qabuulka halkii ugu dambeysay weeye ugu hooseysay bal markaa taas buu noqonaya wey waqad inqadaa waxaa dhammaaday ma yatacalaqu wixii ku tacalluqayay bilmatni matniga kuba tacalluqayay min xaysu alqabuul waradd bal axaadiista marka la eego xagga aqbal la aqbalo ama celin la celiyo markan iyadu inaan sanadka eegin matni ahaan wixii ku tacalluqayay baa inoo dhammaadayoo ee wixii saqad loo celiyey mutuuntiisana waa inoo soo sheegay dacni raawi wixii loo celiyeyna tobankiiba waa kan inoogaba soo baxay oo inoo soo dhameeyey oo baltaas xaysuna waxaa loo idaafeeyaa un xagga luqada carabeed adigu dee waa haaliban ama say tahay jumlooyin baa loo idaafeeya markaa kol haddii jumlo loo idaafeeyo ee hadday jumla ka dambaysana waaba caadi haddii laftiga ka dambeeya laftii mufrada yahayna ee isagaa wixii kale jumlo u buuxinaya loo qadarayaaye ismiga ka dambeeya waa la rafciyaa imaka maaha waa inay jumla loo idaafayn jiray inta la idhaha mufradkan baa loo idaafeeya la aqriyo min xaysu alqabuuli waraddi iyadoo mudaaf iyo mudaaf ilay taa lagaba dhigayo waayo xaysu jumlooyin unbaa loo idaafeeya waxa ka dambeeya jumlo asaaso waxa ka dambeeya jumlo oo imaka halkan san inoo xarakaysan unbay noqonaysaa taasoo min xaysu alqabuuli waraddo uma lisnaad bal halkan imika wuxuu inoo gelayaa sheekhu inoo bilaabaya kol hadii matinga inoo dhameeyey alfaado kaloo iyadna dhab ahaan matigaay ku tacalluqsan tahay ee laakiin dee waxaa xadidaya isnaadkan iyadii lagu soo warinayaa xadidayo waa lafdigii marfuuc iyo mawquuf iyo taas iyobaa imaka halkan inooguba soo socoto weliba marka marfuuca iyo qaybihiisa si dee aanay xataa kutub isaga aad uga ronrooni aanay uba dhigan uu sheekhu inoo soo dhiganayo welibana tacriifka saxaabada iyo waxyaalahaasna markaa uu mawquufkiiya waxaa tilmaamayo oo inoo soo raacinayo maqduuciina waa sheegayo dee tacriifkiisiina waa inoo raacin taabiciga adigu kollay laba arrimood buu isku wada wadiy oo khaasatan marfuuca dabadi marfuucana uu dheeraynaya sharaxa dheeraan doona haddii a la idhaaho waxa weeyaan kuwa kale ma wixii dee ama maqduuc iyo mawquuf tacriifkiina waa inoo sheegaya say uba imanayso istidraad ahaanna wuxuu inoogu sheegay si kitaabku u wada shamliyo anwaacdii xadiidka inkastaba mukhtasar ha aadee saxaabiga tacriifkiisii buu halkaas oo dee nooc gaara ahaa taabiciga tacriifkiisii oo nooc gaaraba ahaa ayuu markaa istidraad ahaan u raacin si kitaabka kitaab shaamilaba uga noqdo markaa tan hore ee marfuuc ayuu inoo dheeraynaya bal dee weliba cibaaradii markaa tasmiyaduna maba gaadhayna casharkan iyo kuma gaadhi doone bal aan eegna haddaba si usoo dhigto kollay si aada u yar basisan a maanta oo kuwii hore aada ugaba basisan uma lisnaadi isnaadkii wa huwa aariiqu lmuusilatu ila lmatn kollay isnaadka hore aan tacriifkiisa wax uga soo aragnay wuxuu leeyahay waa dariiqan ku gaadhsiinaya matniga isnaad la ydhaah lafta dariiqna luqada carbeed waa la tadkiiriyaa lana ta'niifiyaa macnaa dariiqa dee sidaasaa lagu daynayaayo saasun buu yahay laakiin marka isaga ama wax la raacinaya lagu sifay damiir loo celin waxaa banaan in lafdigii tadkiir mudakar lagaba dhigo markaa wixii ka dambeeyey la tadkiiriyo in la ta'niisiyo sabiilna waa saas oo kale imaka saas buu yidhi wa huwa ariiqu almuusilatu dee almuusilu baa daahirku ahaan laha haddii la tadkiiriyo waayo yudakar wa yuanas lafdigan dariiq sida sabiil oo kale wahuwa isnaadku aariiqu ariiqa weeye almuusilatu ila lmatni matniga ku gaadhsiinayso dee imaka kutubteena iyo axaadiista yaryarayd dee iyada matni un baan kuba haynaa isnaad kuma hayno laakiin haddaan qaadno kutubtii bukhaari oo muslim oo kale on matniga xadiidka doonayno horta waxaa ka horeysa rag kale wada warinayo fulan fulan fulan markaa dariiqa marka dambena maxayna gaadhsiinayaan matnigii baan ku gaadhaynaa kaas baa la yidhaha isnaad markaa ama xikaayo barhkood ha kaba cabireen xikaayadan ka xikaayoonaysa leediya xadatanaa fulan can fulan waa isnaad ina waxa weeyaan hadalkii baad tiirinaysaa aad soo waday oo ciddii lahayd baad uba tiirinaysaa ama ruwaadda naftooda sanadkii halaba yidhaaha iyo isnaadkiiya kollay taa iyada horeen usoo yar aragno waxba dee kuma joogsanayne kaas wuxuu u diyan tacriifiyo waa arrinta dom- dambe uu kaba ratibi doone isnaadku kaasi walmatu matiguna huwa matnigu gaayatu maa kii gaayihii weeye yantahii uu ku dhammaanayo ama gaadhayo ilahi isaga xaggi alisnaadu oo min alkalaami hadala oo macnaa matniga maxaa la yidhaahaa sanadkani dee wuxuu socdoba nihaayuu leeyahay markaa sanadkani dhammaado hadal baa ka dambeeya hadalkaa marka sanadkaasi dhammaado kaba dambeeya ayaa matni lagu magacaaba laftiga qaayana kolley xataa waa laga maarmi karaa haddii san haba soo dhigteen haddii laftigo gaaya oo kale waaba haddii meesha ay ka maqan tahayna macnuu ina isma bedeleyne waxa ay tahay uun sanadku marka uu dhammaado waxa ay uu taam noqdo hadalkan raacaye ku xiga ama hadalkaasi hadalkii rasuulka ha noqotay hadal taabica ha noqotay kaas baa matni lagu magacaaba matnigu kaasba wey iska dhaaf waa tacriif yaro uu soo geliyey bal hadalku siduu isu wada eeg isugu xidhnaa matnigaasi mal isnaadi isnaadkii ima an yantahiya inuu gaadho oo uu ku dhammaado ila nabiyi salى اllahu alayh wasalam taas tasriixan aw xukman min qowli aw ficli sharaxa eego haddaba isnaadkii caynkaas tahay ee uu inoo tacriifiyey wahwa ima an yantahiya inuu gaadhayo oo uu ku dhammaanayo oo waxaa lasoo naqlinayaa hadhow uu noqdo dee rasuulka ilaahay qowlkii ama ficilkii ila nabiyi salى اllahu alayh wasalam oo wayaqtadi uu keenayo lafdu lafdigiisuna macnaa lafdigan waa kalaamkan hadhow lasoo naqliyey ee lagu soo naqlinayo isnaadka ima tasriixan caddayn waa si sariixa oon lafsi iyo ixtimaal kuma sugnayn aw xukman ama taqdiir lafdigi kuma caddo ama markaa bal cibaaradan kama dhadhansanaynaba dee may cibaaradan inooguma caddee se waa dee macnaha uu inoo keenayo ama taqdiir ahaan tasriixan aw xukman waana misaalin doonaa meelaha caynkana haddii aad misaal adigu tacriifin doonaa baan ugaba jeedaa أن المنقول waxa lasoo نqلiyey بذلika الاسناaد isناadka laguba soo نqلiyey min qwlihi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay qowlkii inuu yahay أو min فiclihi فicilkii inuu yahay أو min تqريirihi تqريirkii inuu yahay kolley hadalkii شharxii baa markaa dheeraaday waxay ahaan laydna dee uma isnaadi ima an yantahiya inuu gaadho min qowli aw ficli wixii muqaabilkiisaa imaadan tan kale way dambaysaayo aw ila saxaabiyi kadalik markaasu aw ila taabiciyi markaasuu mar dambe odhan doonaa falawalu almarfuuc waa mar dambe oo safaxaad aynoo ay ayuu odhan doonaaye bal waxa weeyaan haddaba wixii lagu soo naqlinayay sanadkan ama ujeeddada marka sanadkan la sheego matniga la gaadhaya ee kalaamka ka dambeeya ayaa muxuu noqon inuu bal rasuulkii ilaahay gaadhsiisan yahay oo hadalkiisii yahay ama ficilkii ama taqriirkii laba arrimoodna uu sheego ama sariix uu taa ku yahay ama xukum ahaan ama inaanu dee taa ahayne saxaabi uu ku dhammaanayo kuwaas ama aanu saxaabi kuma dhammaanayne taabici un uu ku joogsanayo waxaa lagu soo noqonayaa kalaam taabiciya intaasu kala noqon marka intabana uu inoo kala wada sheegi doonaa bal haddaba halkan hoosaan muddo ku jiraynaa misaal marfuuce labadan cibaare uu yihi tasriixan aw xukman kow iyo qowlka iyo ficilka iyo taqriirku ay labaduba u yaalaan oo dee qowlkiibaa sariix iyo mid sariixa iyo mid xukuma yeelan ficilkina sariix iyo xukun buu yeelan mid taqriirkina mid isagu sariix ahaan markaa dee taqriir loogu tiriyo ku cad iyo mid dee meesha taqdiir ahaan iyo xukum ahaan buu yeelan lix baa meeshii ka soo bixi intiibuu sheekhu kale inoo kala dhigdhigi haddaba misaalulmarfuuci markii marfuuc ahaayee min alqowli qowl ahaa horta dee meesha waxa weeyaan hadduu taa ku intaa gaadhu rasuulka ilaahayba gaadhsiisan yahay hadalka inoo dambeeyaan sooba qaadanaynaayo fa wal marfuuc wey kaa marfuuc baa lagu magacaabaya hadduu rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sanadkani ku joogsanayu gaadhayo waxaa sanadkaa lagu soo naqlinayana rasuulka ilaahay kalaamkii yahay hadalkii ama ficilkii ama taqriirkii waxaa la odhanayaa kaa almarfuucu marfuuc baa la odhan bal haddaba arrinta kol haddii ay taasi inoo dhammaatay waxaan eegaynaa amhilada iyo waxyaalaha uu inoogu sii cadaynaya tan marka wuxu uhi misaalulmarfuuci marfuuca misaalkii min alqowli qowlahaa tasriixan tasriixan iyadoo dee qowl sariixa wiyuu taasi kuba caddahay an yaquula saxaabiyu saxaabigu inuu idhaa weeye samictu nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilahi aan maqlo yaquulu kada saaleh oo saa ku qowlaya aw amase xadatanaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam bikada rasuulka ilaahay baa saa noogu warramay aw yaquula uu yidhaaho huwa saxaabi aw hayru ama saxaabi ruux aan ahayniba qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam kada aw amase can rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam anahu qaala kada aw naxwi dalik adigu bal markaa marfuuca sariixa ah ee qowligii waxa weeye isagoo saxaabiga adigu kalaamkii rasuulkae loo nisbeynaya lalahaa waa rasuulki ilaahay baa yidhi laynoo soo naqliyo dee siiqda kala duwan baa lagu soo naqliyo cidda soo naqlinaysaa saxaabi haba noqoto ama cid aan saxaabiba ahayn oo xataa sanadku xidhiidh sanadku uu xidhiidho shardi iyada halkan maaha si magacan loogu magacaabo waa marfuuc la yidhaahayo kaasi waa bal qowlka amaa xukm markuu iyagu inoo dambeeya ومثال المرفوع kii مرفوuعa ahaa مثاaلkii من الفعل فعilka kaba mida تصريحا weliba تصريحan isna صريح ku ahaa dee halkan macnihiisa أن يقuل الصحاaبiي صحاaبigu inuu iha weeye رأyت رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilahi baan arko فaعل kda waxaa sameeyey أو يقuلa uu yidhah waa صحاabigii huwa صحاabigii أو غayru ama ruuxaan صحاaبي ahaynba kana rasuul اlahi salى اlahu alيه waslm yafcalu kada xataa inagu haddaan ilaa rasuulka ilahi baa waxay waxaa sameeyo ficilkiisii ay ahayd taas oo kale waxay noqonaysaa un sanadkii xataa haddaynaan sheegin dee marfuucin bay noqon waxaa la eegayaa manaa waxaan lasoo naqliyey muxuu yahay kol hadduu rasuulka ilahi gaadhsay de waa marfuuce kaasba weeye e kana waa sariix ine wa waxaa leeyahay rasuulka ilahi baa saa sameeyey isaga waa sariix bay taas ku tahay oo ay caddahay wa mihaalu marfuuci kii marfuuca mihaalkiia min ataqriiri taqriirka ah تصريحا iyadna صريح uu ku ahaa dee markaa تqريirnimadan أن يقuلa inuu yidhaha الصحاaبiyu فacaltu waxaan sameeyey بxadraة النaبiyi صلى الlaهu عليه وسلم rasuulka xadradii iyo meel uu joogo aan ku sameeyey kada waxa aw yaqula uu yidhaaho huwa صحaabiyu ama aw غayru غayrkii فacala فulan hebel baa wuxuu sameeyey بxadraة النaبiyi صلى الlaهu عليه وسلم kada waxaas ku sameeyey sida de xadiidkii aw kule db calى maa'idati rasuul الlah ama dee khaalid baaba cunayr oo walaa ydkuru aanu sheegin inkaarahu inkaarkiisa uu rasuulku inkiray lidaalika arrinkaas maxay tahay rasuulka ilaahay dee waxa weeyaan wax baadilo horta cidna kuma sugayo cid xataa uu kaba war helay inay wax baadilo samaynaysana ma aamusayo oo isagii waxa weeyaan dee ilaahay baaba usoo diray inuu dadka shareecadii gaadhsiiyo ou xaqii gaadhsiiyo wixii xumaana uba diido markaa hadday dhacdo rasuulka ilaahay agtiisa wax lagu sameeyey qayd baana uu sheekhu inoo sheegay walaa yadkur inkaarahu lidalika aad u muhima oo rasuulkii ilaahay aaw ka aamuso macnaa hadduu diido ila waxaan ima toosnaa e waa taqriir maaha waaba ka diiday ee laakiin isagoo agtiisii lagu sameeyey baa rasuulku ma inkirin ee wax baadila rasuulku kuma aamusay waxaan waa wax markaa toosan buu noqonaya ama sawaaba ama uu ka war helay waxa weeyaan in dee waa la midune uu ka war helay in la sameeyo rasuulku maba inkirin kacaynkaasa waxaa lagu magacaabaya horta waa marfuuco walow ficilkii rasuulka aan ahayni nin kale ficilkii ay tahay xagga rasuulka ilaahay inuu ka og yahaa oo uu isagu waxa weeyaan ku daayo oo uu kaba aamuso nu kuma inkirin ayaa ah dee waxa weeyaan laga daliishanayaayo oo rasuulka ilaahay taqriirkiisa iyo sugidiisa uu ruuxan kuba sugayo markaa marfuuc buu jaanibkaa kaba noqon weliba markay arrintu tan tahayna waa sariix marfuuc sari taqriir sariixa ka horena ficil sariixuu ahaa kii horena qowl sariixu ah saddexii kale muqaabilkooda aw xukman isagaa inoo sheegi wa mihaalu lmarfuuci marfuuca mihaalkiya min alqowli qowlka isagu kaba mid ah xukman xukum ahaan marfuuc ku ah ujeedadu waa la qadarayaa waxaa laga dhigayaa inuu kani marfuuciyo dee si kale ayaan ku xambaarno ayaan jirin laakiin dee laynooma cadayn oo lama odhan rasuulka ilahi baa saa yidhiya laa tasriixan an yaquula inuu yidhaha waya saxaabiyu saxaabi alladii saxaabigaasoo lam yaakud aan ka qaadan an israailiyaati waxyaalihii israailiyaadkaa nin dee ama waxaas yaqaana waxaa dadka ka wariyo aan ahayn ma uu yidhaaho wax laa majaala majaal lilijtihaadi fi ijtihaad aan ugu sugnaano ujeedadu arrin buu ku hadlay ruuxu aanu ijtihaad ku ogaan karin aan waxa weeyaan umaraha qaarkood dee markaad ijtihaado waa waxaad garan karto ee waa waxaan dee ruuxa inuu cilmi uu leeyahay mooye inuu meel kale ka qaatay uun mooyaane isaga aan fahamkiisa ku imanayn ijtihaadkiisa aan ku iman karin ayaa nin saxaabiya kuba hadlay ninkaasina weliba qeyd baa jiro nin ama dadkii reer bani israa'iil ee kutubtooda yaqaanee soo islaamayna ka mid muu ahayn saxaabadii la ogaa kutub caynkaasa inay macrifo u lahaayeen ay kolkol wax kaba waran jireen ama dadka caynkaasa wax ka qaadan jirayna ma aha oo iyada taa kama qaadan waxaan ijtihaad lagu ogaan karinna waa kanoo uu ku hadlay amtiladii weliba walaa lahu waxaana aanu u sugnaanin tacaluqun calaaqa iyo tacalluqa aanu ugu sugnaanin bibayaani luqatin luqa caddaynteed aw sharxi qariibin qariib sharxi oo macnaha waxaani hadduu yahay lafti luqa oo macnihiisi leeya dee saasukuyo luqa markaas uu calaaqa la leeyahay lafti qariiba sharxi uu yahay taasna luqadii baa laga fahmaya oo iyo aqoontii xaggaa loo lahaayo iyadoo tan baabkeed ma noqonayso amilada waa tan wadalika kalkbaari warramitaankiiba weeye can ilumuuri ilmaadiyati umuurtii tagtay ee min badi khalqi khalqiga bilowgiisa ama samooyinka iyo dhulkaba intaan la abuurin wixii kaba horeeya rabbi abuuray iyadoo lagaba hadlayo ama waxaa adigu horeeyo iyo akhbaar ambiyai nebiyadii hore wararkoodii awil atiyati ama waxyaalaha akhbaarta iman doonta kal malaaximi waa dagaalada malaxim waa jamcu malxami ama malxamo oo kale waa almalxamna almaqtal weeyo sidud waa dee dagaalada waaweyne axaadiista qaarkood kuba timiye ama gaaliya islaamba dhex mari doonto ama waxyaalo saasee de taas oo kale ayuu kaba warramay walfitani fitanta iyadna iman doonta ayaaba warramitaankii lagaba warramayeyba weye iyo wa axwaali yowmi alqiyaamati maalinta qiyaamaha axwaasheeda aan ahayn midee qur-aankii iyo umuuraha axaadiistii kale lagaba qaatayoo wax gaaroo dee isagii aanu markaa meel kalu kaba qaatin aanu jirin buu sheeg sheegay wakada waxaa lamid ah alihbaar warramid camaa yaxsulu wuxuu ku xasilaya bificlihi samayntiisa hawaabun maqsuusun hawaab gaara aw ciqaabun maqsuus ama ciqaab gaara macnaa bal umuuraha ayuu inoo sheegayaa halkan iyadoona ruuxu caddayn inuu rasuulkii ilaahay ka maqlay aanu odhanna rasuulkii ilaahay baa yidhi saxaabina kol hadduu yahay lagu tirinayo uun dee si kale inaanu ku ogaan karina rasuulkii ilaahay inuu kaba maqlayoo iyoynaan laftigeedu marfuuc inoo noqoninbe xagga xukumka laga siinayo xukumkii marfuuc lahaa taa buu inoo sheegay waana taa uu kaba cabiray qowl markaa marfuuco laakiin xukman un marfuuc ku ah waayo caddayn la caddaynayo laleeyahy qaala rasuulullahi ma jirto laguma soo hadal qaadayo nin kale hadalkiiba weeye laakiin hadalkiibaa wuxuu keenayaa inaanu ninkani iska odhan karin hadalkan aanu ogaan karinna marka haddii loo helo ninkani inuu kutubtaa hore wax ka yaqaanay kutubtii hore baa lagu xambaaraya inuu kaba qaatay sida cabdillahi ibnu salaam iyo amtaashadu wixii ay kaba warrameen cabdillahi ibnu camr ibnu alcaasna maalintii yarmuk baa la yidhaha kutub ro-on oo kutubtoodia ayuu helay waana daalacday kolkol baaba isaga dadka qaarkood ka odhan jireen xadidna can rasuulillahi sala allahu calayh wasalam walaa tuxadidna can saxiifatik waxna rasuulka ilahi nooga warramo saxiifadaadii de waayo waxyaalahaas kale markaa ragga caynkaasee kutubta hore inay wax ka yaqaanaan ama dadkeedii ay wax ka wariyeen la og yahayna hadday wax hore ka warramaan dee waxaa loo tiirinayaa waxay ka warrameen xaggaa inay ugaba timiyo iyadna rasuulka ilaahay looma tiirinayo haddaba marka aanay taasi jirin eeg ninkani israa'iiliyaad waxba kama qaadan waxana wax calaaqa lele maaha luqa la fasiraya sharxi qariib oo dee luqadii lagu ogaanayo wax marka la eego ruuxa in cidi u sheegto uu mooye ijtihaadkiisa uu ku ogaan kara ma aha ninkina waa nin saxaabiya maxaa kuwaa kaba mida umuurihii tegay badulkhalqi oo uu kaba warramayo abuurkii hore ambiyadii hore wararkoodii ayaa kaba mida waxyaalaha iman doona ee ama fitana ama malaaxima oo wax kaba sheegayaa kaba mida waxaa la mida hawaab gaaru ficil gaara u sheego e cibaaradan u hubso hadduu ruuxu yidhaaho camalkaas ajri baa laga helayaa dee wuxuu kol hadduu khayr iyo daaco yahay shariic ahaan baan u ognay inay ajri leedahay haddaan wax buriyo ajrigaas la helin hadduu wax macsiya ruuxuu yidhaaho ciqaabbaa ka dhalanaysana sharci ahaan baan wixii macsiyadaa inay ciqaabi kaba dhalanaysa haddii wax ciqaabtaa manciyo hor joogsada aan la helin aan garanayna laakiin taani waxay ka duwantao wuxuu ka cabiray sawaabun maqsuus waxa uu yidhi camalka caynkaasa ninka hela waxaya waxaasaa la siinayaa waa sawaab gaaruu magacaabay wixii uu helaya buu magacaabay maaha ajri baa laga siinayaa ee ajri nooca caynkaasa intaasuu helaya ama camal macsiyo ah ayuu yihi nooca caynkaasa ciqaabta caynkaasaa lagu ciqaabaya dee taasi wax ijtihaad ku iman kara maaha waa wax u baahan cid ruuxan uu ka qaato u baahan marka haddii wax kaloo loo tiiriya aanu jirin ninkiina saxaabi yahay marka maxaa la odhanayaa dee waa cilmi ugu haysta rasuulka iyaanu magacaabin be rasuulka iyaanu mar kaa waxaa laga dhigayaa xukm marfuuc baa la siinayaa xadiid marfuuca lagala mid dhigayaa markaa lafdiga sariix kuma oynayo inama odhan rasuulka ilaahay baa yidhi laakiin waa xukman waa ti ulaa tasriixan waa xukman isagaana weli hadalkuu inoo sii wada wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wainamaa kaana lahu kan wuxuu ugu sugnaaday xukmulmarfuuci marfuuc xukumkii noocan loo siiyey lianna ikhbaara warramitaankiisii bidaalika waxa uu ku warramay ninkan saxaabigii yaqtadii wuxuu keenayaa mukhbiran lahu maaha wax laiska odho ogaan karo la ogaan kara maahe cid u sheegtay meesha inay jirto ama cid uu ka qaatay buu keenaya wamaa laa majaala lilijtihaadi fiihi wixii aan ijtihaad aan majaal ku lahayn oo ujeedau ijtihaad aan ku iman karin ijtihaad aan lagu ogaan karinna yaqtadii wuxuu keenayaa muuqifan muwaqifan haddii la yidhaahna isla macnay noqona waa mulican ama mualican deha mulican wa mucliman cid ogeysiiso ruuxa daalacsiisa waxaa la yidhaha imanka tawqiif baa waxaa si u baahan yaha kolka la yidhaha asmaada ilaahayd waa tawqiif ba macnaa waxa weeyaan in cid kale lagaba qaato cid dee wixii la ogaado dee meel kale cilmi loo leeyahay weeye oo tawqiifkii imanka muwqifan haddaan idhaayo muwaqifan ujeedadu waa muطlican wa mucliman cid ogeysi soo daalacsiisa wixii oo u sheegta ayuu keenayaa lilqaa'ili bii kii ku qowlay walaa mawqifa lisaxaabati asxaabtana cid ogeysiisa waxan oo ay ka qaataan oo ugu warantaa may lahayn ila nebiyu sala allahu alayh wasalam nebiga mooye iyo aw bacdu man ama dad barhkood yukhbiru ka warramayey can ilkutubi alqadiimati kutubtii hore kaba warramayey falihaada saa daraaddeed inay dee dadkaa kalena kolkol wax laga qaadan jiray oonay rasuulka markaa taasi dariiqiisaba ahayna dariiq kale ay noqon karto saa daraaddeed baa waqaca ay u dhacday alixtiraasi ixtiraas can ilqismi taani qismiga labaad baan ka ixtiraasmo maxaan nidhi eeg muxuu markii hore soo yidhi aladi lam yaakud can ilisraa'iiliyaati sababtu waxa weeye haddii taasi ay jirto waxaa la leeyahay mawqifkii ama mukhbirkii dee waa kutubtaa hore ama ciddii kale aqoonta u lahayd saa daraaddeed rasuulkii markaa doo tiirinaya maaha saasaan tan ugaba ixtiraasnay meeshii laba un baa jiray buu leeyahy in rasuulka ay kaba qaataan ama kutubtaa hore lagaba qaato marka ninkii kutubtaa hore lagu yaqaanay dee waan ka saarnay meeshii ninkii aan kutubtaa hore laguba aqoon ee ama taas aan ahayn waxay noqonaysaa in la yidhaha rasuulkii ilaahay ayaa ahaa kii uba sheegay mar uu xadiid sheegay kacbulaxbaar agtiisa abi hurayra oo kale uu ku celceliy u yihi maadaa rasuulka ilaahay ka maqlay maadaa rasuulka ilaahay ka maqlay ayaa wuxuu ugu jawaabay afa aqra tawraat de hadda anigu rasuulka ilaahay baan kama maqlay ma tawraat baan aqriya anigu oo haddii dee aan kutubtiina hore aqriyo ama kutubtaa wax ka aqaano ama la odhan laha halkaasaad kama qaatay anigu may rasuulka ilaahay ayun baa wax kaaga sheegaya marka waxay ninka kole haddaanu halkaa hore laguma aqoon dee waxaa la odhanaya un rasuulka ilaahay weeye ka cilmigaa kaba qaatay waidaa kaana kadalik kol haddii arrinku saa yahay falahu kan waxaa u sugnaaday nooca xukm ma low qaala hadduu yidhaha xukumkii un qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam taas buu xukumkeed leeyahay laftiga kuma cadda laakiin xukumkeed buu leeyaho fa huwa marfuucun markaa marfuuc buu noqon sawaaun waxa siman kaana ahaaya kaasi mima samicahu minhu rasuulka ilaahay wixii uu ka maqlay ahaaya aw canhu amase xaggiisa biwaasitatin waasita uu ka maqlay ahaaya eg haddaan idhaha samica minhu iyo luqada haddaan idhaha samica canhu mintu itiصaal bay keenaysaa cantuna inqiطaac bay keenaysaa maala samictu minhu isagaan ka maqlay weeye samictu canhuna xaggiisaan ka maqlay ujeedada wax ku soo gaadhay laakiin kolkal bay ixtimaali kartaa inaad cibaarada isticmaasho aanay ciliidiin dhaxayn sheekh markaa muxuu yidhi eg cibaaradii mima samicahu minhu wuxuu isaga rasuulka kaba maqlay laakiin aanu sheeginun inuu rasuulkii kaba maqlay hala noqon aw amase samica canhu rasuulkii waa looga warinayaa way ka soo gaadhaysaa biwaasitatin waaba ka raaciyo de markaa waa dhici kartaa kutubta qaarkood markaad daalacaysaan inaad cibaarada aragtaan min litiصaal cana lilinqiطaac tay uga jeedaana taasoo kale weyo imanka samica minhuna wuu ka maqlay waa isagaa toos kaba maqlay samica canhuna eeg xaggiisu kaba maqlayo waa wax markaa waa sida ay jirayso wala dada ixtimaalayso way wa mihaalu marfuuci min alficl wixii marfuuc ahaa ee ficilka isagu ka mid ahaa xukman ina marfuuci ficilkaa waa ka soo mar raaytu rasuul اllahi facala kada ee haddaba kii marfuuca ee min alficli ficilka kamida lakiin xukman xukm ahaan marfuuc ku ah ma aha sariix ahaan xukm ahaan marfuuc ku ah waxa weeye an yafcala inuu falo aلصaxaabiyu صaxaabigu uu falo maa laa majaala lilijtihaadi fi waxaan iyadna ijtihaad lagu samayn karin ijtihaad